alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaan yaro baraarujinayaa xadiidkii hore ee bahzi bnu xakiim waxaynu sheegnay fa ina aakhiduuha wa shatra maalih in waxa weeye culammada qaarkood ay ku tilmaameen in looga jeedo xoolihiisa inta la kala badho ayaa barhka fiican markaa sekada laga qabanaya markaa saas waa ta'wiil adigu culammada qaarkood ay ku awileen laakiin macnaha ay culammada qaarna ku fasireen waxa weeye ee aanan markaa yacni sii bayaamin yacni daahirka xadiidka inay ku xambaareen oo yidhaahdeen xoolaha inta la kala badho ayaa badh laga qaadayaa tacsiir ahaan ayaa badh laga qaadayaa sekadiina laga qaadayaa masalan hadduu markaa xoolaha u haystaa ay tahay markaa boqol markaa adhiya ayuu haystaa sekadii kama bixin waxa markaa la kala xoolaha waa la kala badhayaa yacni boqolkii konton baa la qaadayaa sekadiina waa laga qaadaya kontonkaasina tacsiir weeyaan kontonkaasina tacsiir weeyaan culamada qaarkood oo sidaa daahirkiisa ugu xambaaray xadiidka ayaa jira oo yacni daahirka xadiidka markaa qaatay oo yidhi mansuukhna ma aha waana markaa tacsiir lagu samayn karo oo lagu ciqaabi karo oo imaamku ku ciqaabi karo yacni ruuxii sekada manciyey uu ku ciqaabi karo weeyaan xadiidka lix boqol iyo sagaal waa can camr bni shucaybin waxaa laga soo wariyo can abiihi uu ka warinayaa can jaddihi abiihina markaa uu ka warinayaa awowgii cabdilaahi bni camrin awowgiisaasoo ahaaday markaa cabdilaahi bni camrin oo waa camru bnu shucayb ibni moxamed ibni cabdilaahi bni camrin ayaa la yidhaahdaa marka cabdilaahi bni camrin wuxuu u noqonayaa shucayb ibni moxamed awow ruma ayuu u noqonayaa camr bnu shucaybna wuxuu u noqonayaa awowgiisii labaad buu u noqonayaa awowgiisii labaad ayuu u noqonayaa anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala inuu yidhi man waliya yatiiman man waliya kii ka mas-uul noqda yatiiman markaa agoon agoonkaasoo lahu maalun xoolo markaa leh falyatajir lahu ha ugu markaa shaqeeyo oo tijaara ha ugu sameeyo ha u rogrogo xoolaha xooluhu si ay wax u soo saaraan ha u rogrogo walaa yatruku yaanu ka tegin waanu daynin xataa ta'kulahu alsadaqa yacni markaa ilaaha sekadu ay ka dhammaynayso ka cunayso yaanu xoolaha iska dayn oo tijaaro aanu ka dhaafin ee markaa ha u rogrogo ha ugu tijaareeyo si ay wax u soo saaraan marka ay wax u soo saaraanna waxa ay soo saareen si ay ugu beegmaan masruufkiisa iyo markaa sakada iyo siyaadaba hadday doontaa uga soo hadhe rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wadaara qudniyo ayaa soo wariyey wa isnaaduhu daciifun sanadkiisuna daciif weeye xadiidkan markaa tirmidi culamo badan baa daciifisay waxaa ka mid a culammada daciifisay imaam axmed ibnu xambal waa daciifiyey xadiidka tirmidi ayaa isaguna daciifiyey oo waxau yidhi xadiidkan dariiqaasoo keliya lagu soo wariyey yacni dariiq kale ma leh isnaadkiisana maqaal baa ku sugan waayo musana bnu sabaax ninka la yidhaahdo waa la daciifiyayo xadiidka waa lagu daciifiya dabeedna arrin labaad buu haddana tilmaamay markuu ninka ku daciifiyey xadiidka arrinkaasoo cillo ahaan oo kale uu ishaarayo oo waxau ihi yacnii qaar kalena waxay u soo wariyeen xadiidka oo ruwaadda ka midi camr ibnu shucayb inuu cumar ibnukhadaab ka wariyey oo yacni isagoo mawquufa inuu cumar ibnukhadaab ka wariyey arrinkaasna tacliil buu ishaaraya culamo kale xadiidka waaba cilleeyeenoo waxay yidhahdeen xadiidku waa macluulun bilirsaal yacni macluulna waxay yidhaahdeenoo wuxuu ku cilaysan yahay bay yidhaahdeen xadiidka waxaa laga soo wariyey camr ibnu shucayb oo cumar ibnukhadaab ka warinaaya marna saciid ibnu musayib uu u dhexeeyo sidaasna waa loo soo wariyey mar hadday sidaas tahayna waa macluul oo sida markaa sixada badan ama sawaabka ahi ee xadiisku ku saxan yahay waa in markaa cumar ibnukhadaab isagoo mawquuf ku ah inuu camr ibnu shucayb ka soo warinayo sidaas weeye sidaa qolyaha ku cileeyana waxaa ka mid a daara qudni iyo bayhaqi iyo ayaa ka mid ah tirmidi laftiisuna waa yara ishaaray daara qudni iyo bayhaqi labaduba waxay yidhahdeen wasaxiixu annahu min qowli cumar sida sawaabka ahi waa inuu waxa weeye xadiisku hadalkii cumar waa inuu yahay ou mawquuf markaa ku yahay sida ibnu kasiirba irshaadka ku soo naqliyey culamo badan oo kaleoo daciifiyey xadiidkaa jira nawowi baa ka mida khulaasadiiyo majmuuca ayuu labadaba ku daciifiyey saaxibu tanqiix ayaa isaguna waxau yihi duruqda xadiidku ee saddexda ah waa dariiqan marka uu tirmidi soo wariyey musana bnu sabax kuu jiro dariiq labaad oo kaleoo daara qudni soo wariyey oo isagana marka uu ku jiro nin manda la yidhahdo daciif ah dariiq kale oo saddexaad oo carzami nin la yidhahdo matruuka ay ku jiro saddexdaa dariiq buu ishaarayaa waxa uu yidhi wa haadihi turuqu ahalaaatu daciifa saddexda dariiqba waa daciif laa yaquumu biha xuja saaxibu tanqiixna markaa nasburaayaha ayaa ka soo naqliyey waxaa kaloo xadiidka daciifiyey ibnu kaiir ayaa xadiidka isaguna daciifiyey oo waxau yihi warawaahu daara qudniy min hada alwajhi wa min wajhayni aakharayn wejigan iyo laba weji oo kale labadaba waa lagu soo wariyey saddexdaba waa lagu soo wariyey walaa yahbutu shayun minhuma aduu sidaas asalka ku sugan laakiin sawaabka waxaa laga yaabaa inuu yahay laa yahbutu shayun minha wax ka midii markaa duruqdaa kama sugnee waa wada daciif dhammaantood irshaadka ayuu isaguna sidaas u ku yidhi culamada kale ee daciifiye xadiiska waxaa ka mida yani marka albani oo isaguna marka irwaa lkhaliilka ayuu xadiisku daciifiyey marka xadiisku waa daciif walahu shaahidun mursalun lix boqol iyo toban walahu xadiiska waxaa u sugnaaday shaahidun shaahid baa u sugnaaday yacni riwaayo kale u markhaati kacayso mursalun mursal ah oo cinda shaaficiyi shaafici agtiisa ahaatay oo shaafici soo wariyey dariiqa kale markaa shaafici uu soo wariyeyna waxa uu ka soo warinayaa min ariiqi ibnu jurayj yacni magiciisana waxaa la yidhaha cabdulmalik ibnu cabdilcasiis ibnu jurayj ayaa la yidhaahdaa ninkaas ayaa wuxuu ka warinayaa can yuusuf ibnu mahik ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal ibtaguu fii maali اlyatiimi aw fii maali اlyataama laa tudhibuha aw laa tasta'siluha azakaa marka xadiidkaas yacni laftiisa dacfi baa ku jira mursalku marka horeba min qismi daciif buu ka mid yahay waa midda labaadee mursal saxiixulisnaadaha jiroo sida kale cilladaa irsaalka mooyaane aan dhib kale lahayn ee waxa kan u raaca dacfi kala u raaca oo ibnu jurayj nin la yidhaahdaa ku jiro ninkaasina waa mudallis waanu cancaneeyey xadiidka marka xadiidku waxau noqonayaa riwaayadaasina mid daciifo ah ayay noqonaysaa sidaas aawadee hadalka uu nawowi yidhi waa mursalun saxiixulisnaad uu tilmaamay ee uu majmuuca sidaa ku sheegay yacni waa hayru sawaab waa hadal marka aan sax ahayn yacni waxa weeye cancanaduna waa shay waadix oo muuqata yacni tadliiska ibnu jurayjna waxa uu ka mid yahay min markaa tabaqati haalisa ayuu markaa ibnu xajar alcasqalaani ku tiriyaa tabaqaat almudallisiin marka tadliiskiisuna waa qabiix oo culammadu markaysaga waxay yidhaahdeen qabiix tadliiskiisu weeyaano laa yudallisu yacni markaa ma tadliisiyo mooyaane markaa wuxuu ka maqlay ilaa maa samicahu min majruuxin yacni ruux markaa yacni majruuxoo markaa yacni isaga cadaaladiisa wax ku sugan tahay ama sidqigiisa wax ku sugan yahay yacni ruuxaan cadli ahayn wuxuu ka maqlay mooyaane wax kaleba ma tadliisiyo baabka waxa kale oo ku sugan oo aanu markaa sheikhu sheegin dariiq kaleoo xadiiska laga warinayo xadiiskan xadiis la macno ah anas ibnu maalik laga soo warinayo oo tabaraani awsadka ku soo wariyey mucjamu tabaraani alawsat mucjamulawsadka ku soo wariyey dariiqa laftiisana yacni culammada qaarkood baa ku kadsoomay daahirkiisa oo yidhi waxa weeye waa saxiix oo ibnu xajar alhaytami waxa uu ku odhanayaa majmacu zawaa'idka shiikhaygii iyo ustaadkaygii waxa uu igu yidhi wuxuu u jeedaa xaafid alciraaqi isnaadka xadiiskaasi waa saxiix culammada qaarkood oo ku kadsoomayna waa jiraan sida markaysagaa saaxibu tawdiix oo kale isaguna waa qallitay oo waxa uu odhanayaa xadiidka marka uu sheegayo isnaadkiisu waa saxiix waxaanu marka hadalkaa ku yidhi taqliidu markaa shiikha haysami uu markaa sii qallidanayo ayay markaa tahay umana nisbaynin laakiin marka waxa weeye dariiqaasna waxaa ku jira nin markaa mutahamun bilkadib ah oo beenta lagu tuhmaysto ayaa markaa ku jira ninkaasna waxaa la yidhahdaa alfuraat ibnu maxamed alkhayrawaani ayaa la yidhaahdaa marka waxa weeye yacni xadiidkaasna yacni uma suubamo inuu markaa shaahid noqdo midaan u suurtagelaynin weeye oo shaahid ma noqon karo waayo markaa ninuu dacfigiisu daran yahay oo mutahamun bilkadiba ayaa ku jira jamaahiiru ahlicilmina waxay ku tageen in xadiiska uu ku jiro nin markaa been lagu tuumaystay inaanu shaahid noqon karin sidaas yadaa ayay ku tageen yacni hadalka markaa suyuudi inuu kuwaa markaa dacfigoodu daran yahaye mutahamun bilkadib iyo matruukiintu soo wariyeen inuu wax ku quweeyo wakhtiyada qaarkood yacni waxa weeye suyuudi sidaas yadaa ku tegayna waa ra'yi daciifa wamaa kaana lifisqin aw yuraa mutahama ee yarqa cani ilinkaari bitacadudi bal rubama yasiru kaaladii budi ayuu ku yidhaahdaa alfiyadiisa ayuu ku yidhaahdaa laakiin tan noocaasi calaa kulli xaal waa midaan markaa sax ahayn culammaduna ay radiyeen oo ay marka aynay aqbalin axaadiis badan oo markaysaa waxaa markaa dacfigoodu daran yahayna waa arrinka keensaday inuu suyuudi iska taxsiiniyo oo markaysaa waxaan markaa wax isu geegeeyo uu yidhahdo ilaa xasan bay gaadhaysaa ama ilaa saxiix baabay gaadhaysaa marka arrinka keensaday inuu yidhaahdo wey marka calaa kulli xaal dariiqaasi mutahamun bilkadib ayaa ku jira sida sheekhulalbaaniba uu ku caddaynayo kitaabkiisa irwaa lkhaliilka la yidhaahdo ninka furaat ibnu maxamed la yidhaahdo alkhayrawaani inuu mutahamun bilkadib yahayna xaafid ibnu xajar baa ku sheegaya lisaanka lisaanulmiisaanka ayuu ku sheegaya marka calaa kulli xaal waxba laguma qubayn karo haddii haddaba su-aal kale la keeno alla ah su-aashaasi ay tahay waxaa la hayaa ariiq markaa mursala haba ku sugnaado markaa tadliisoo cillo kalena ha ku jirto iyo ariiq kale oo markaa musnado oo isagana dacfi uu ku jiro oo musanna bnu sabaax uu ku jiro labadaa ariiq maxaa la ysugu quwayn waaye jawaabtu waxay tahay waxaa labadaa laftooda la ysugu quwayn waaye yacni ariiqan markaa musnadka ah ee saxaabigii la sheegay ee nebiga loo rafciyey ariiqa laftiisu waa macluul oo cillo kalaa markaa u wehelisa oo dacfiga musanna bnu sabaaxee ku jira waxa u raacdo u dheer dacfi kale uu si kale u taag daran yahayo uu yahay xadiisku macluul oo waxa lagu cileeyeyba xadiisku inuu mawquuf yahay maadaama markaa rag siqaadi ay u soo wariyeen iyadoo cumar ibnukhadaab markaa mawquuf uu ku yahay waxaa markaa lagu xambaanayaa musanna bnu sabaax isagu inuu ku khata'ay oo uu ku gefay halka marka uu yidhi markaa can abiihi can jaddi halka uu yidhi ee sawaabka markaysa waxaan markaa xadiisku siduu ku saxan yahay yacni inay tahay in cumar ibnukhadaab markaa laga warinayo cumar ibnukhadaabna yacni markaa hadalkiisii inuu sidan iyada ah ku yidhi marka waxa weye cilladaas ayaa waxay diiday in xadiiskii markaa la ysku kabo dariiqa markaa mursalka iyo dariiqa kale markaa sidaas aawoodee calaa kulli xaal waa daciif laa taquumu bihi xuja masalada haddaba uu inoo sheegayo haddaynu usoo noqonno fiqi ahaan oo masaladaasi waxay tahay xoolaha agoonka ma ka waajibtaa sakadu ama cibaaro kaleoo ka waasacsanba aan qabanne xoolaha markaa ruuxa aan ahayn yacni markaa mukallafka aan ahayn ama markaa ilmihii aan qaangaadhka ahayn agoon ha ahaado ama yaanu ahaan ruuxaan qaangaadh ahayn ama ruuxaan caqli lahayn oo waalan zaka ma ka waajibtaa xoolihiisa mise kama waajibto oo ruuxii waalan hadduu xoolo leeyahay oo xoolihii loo hayo xoolahaa sekada ma laga bixinaya xoolihina sekagoys yihiin qofkii yaraa ee markaa aan qaangaadhka ahaynna xoolihiisii seka ma laga bixinaya masalada noocaasa waxaa ku sugan markaa khilaaf ay ahlucilmigu markaa isku khilaafeen ha yeeshee culammada badankoodu waxay ku tageen iyo madaahibta badankoodu waxay qabaan inay sekadu ka waajibto sekadu inay ka waajibto madaahibta sidaa qabana waxaa ka mid ah shaaficiyada xambaliyada maalikiyada saddexdaa madaaboodna waa ka mid waxay yidhahdeen sekadu waa ka waajibtaa sababtay uga waajibtaana waxay tahay sekadu waa xaq markaa xoolaha markaa ku waajiba in laga bixiyo xagga xoolaha in laga bixiyo ayaa markaa waajib ah waxaana laga daliishanayaa wujuubka sekadu inay ka waajibayso yacni dadka hodannada ah laga qaada baa la yidhi khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakiihim biha cumuumaadkaa laga qaadanayaa xoolahooda ka qaad baa la yidhi waana xoolo markaasi ka goysa waa midda labaadee yacni markaa faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tuukhadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim xadiiskii mucaadoo kalea ka mida oo nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu yidhi waxaad uga warrantaa inuu ilaahay ku faral yeelay yacni sadaqo laga qaadayo kuwooda haniyada ah oo kuwooda fuqarada ah markaa la siinayo nebigu ma kala saarin sala allahu calayh wasalam kuwa haniyada laga qaadayaa inay yihiin qaar caqli leh iyo inay yihiin qaar waalan inay yihiin qaar qaangaadha iyo inay yihiin qaar yaryar nebigu ma kala reebin ee waxa uu yihi kuwooda markaa hodannada ee wax haysta ayaa laga qaadayaa buuri marka ruux kastoo hodana in laga qaado haddii aan daliil diidayaa jirin ayay markaa keensanaysaa cumuumaadkaasuu gudagelaya cumuumaadkaas ayuu markaa gudagelaya waa midda kale marka aasaar saxaabada laga soo warinayo ayaa iyaduna ku timi oo saxaabada cumar ibnukhadaab iyo markaa saxaabo kaleba waxaa ka asaxdo ka sugnaatay inay yidhaahdeen yacni zakada ha laga qaado xoolaha markaysaga markaa yacni agoonka inay markaa sidaa yidhahdeen bimacnaa inay ka waajibayso inay tilmaameen oo hadalkanna marka ay yidhaahdeen ittajiruu fii amwaali alyataama yacni xoolaha agoonta markaa ku tijaaraysta ama marka waxa weeye ibtaguu yacni xoolaha markaa agoonka waxaa markaysaga waxaad markaa la dalabtaan yacni inaa markaa waxa weeye ugu tijaaraysataan sidaas iyadaa markaa la dalba si aan markaa zekada uga laasanin markaa saxaabadana calaa kulli xaal cumar ibnu khadaab iyo caaisha iyo markaa saxaaba markaa dhowra ayay ka sugnaatay aasaar kaleo laga soo wariyey saxaabada qaarkood waa jiraan oo tilmaamaya inaan markaa xoolaha agoonka inaan seka saarayn laakiin taas culammada qaarkood waxay sheegeen waxba kama asixin saxaabada laga soo naqlinaya jaabir iyo kayrkiiba laga soo raray inaan markaa seka aynay saarayn xoolaha agoonka yacni taasi ma asixine waa daciif sidaas aawadeed culammada qaarkood waxay yidhahdeen mukhaalif saxaabe lama oga oo fatwadaa markaa cumar iyo markaa kayrkiiba markaa khilaafsan saxaabada fatwootay inay zake lagu leeyahay agoonka xoolihiisa hadday sakagoys yihiin yacni qowl khilaafsan qowlkaa saxaabada markaa kama sugna oo kama asixin marka qowl saxaaboo kale lama oga oo sugan marka ijmaacoo kale masaladaasi noqonaysa waa midda kale waxaa kaloo markaa ay u cuskadeen xagga tacliilka haddii laga eego zakadu yacni maadaama ay tahay xaq xoolaha ku tacalluqa ay tahay yacni fuqaradii xoolahaasunbay arkayaan bidhaantooda naftoodii waxay ku tacalluqaysaa oo xoogaa markaysagaa is leedahay maa wax laydinka siiyo xoolaha badan unbay is odhanaysaa marka maa wax laydinka siiyo ma eegayaan dadka fuqarada ahi ruuxalihi waa yar yahay iyo yacni markaa waa waalan yahay iyo xoolahaasunbaa uyacni u bidhaamayo ay arkayaanoo ay jeclaysanayaan in wax laga siiyo sidaas yada ah ayay marka waxa weeye naftoodu ay ku tacalluqaysa marka waxa weeye muwaasaad baana ku jiro yacni xaajadii fuqarada in la awdo ayaa ku sugan marka waxa weeye umuurahaas marka la eego waxay ku tusinaysaa calaa kulli xaal zakadu inay ka waajibaysa ayay ku tusinaysaa culammada markaa yidhi zakadu kama waajibto xanafiyadaa markaa sidaas yadaa laga sheega bacdi kalena waxaabay ka soo naqliyeen xanafiyadu inay kala tafsiiliyeen oo yidhaahdeen yacni markaas xoolaha markaa ma amwaasha ma tadaahirka ee muuqata mise ta baatinka ah markaa tadaahirka ha ka bixiyaan laakiin ta waxa weeye baatinkaa markaa kama waajibto calaa kulli xaal tafriiqaasna calaa kulli xaal daliil male marka waxay u daliishadeen inaan zakadu ka waajibaynin yacni rufica alqalamu can halaasa qalinka waa laga kor yeelay oo waa laga kor qaaday saddex waxaana ka mid ahaa wa cani sabiyi xataa yaxtalim sabigi ilaa uu ka qaangaadhayo qalinkii waa laga kor qaaday waana xadiis saxiixa waxay kaloo u cuskadeenoo markaa ay daliishadeen aayadda lafteeda waxaa layihi khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum marka waxa weeye waad ku tahiraysaa baa layidhi sadaqatan tutahirhum sadaqa tahirayso nadiifinaysa baa layidhi dembiye laga nadiifiyana ruuxan waalan iyo ruuxan aan qaangaarka ahayn dembi laga nadiifiyana ma laha marka taasina waxay keensanaysaa inaan zakadi iyaga ka waajibaynin xoolahooda ayaa markaa laga qaadanaya labadaa daliil baa ugu yacni markaa xoog badan waxay kaloo ku dareen zakadu waa cibaado markaa salaada la mida yacni cibaado salaada la mida maadaama ay tahay wax niyaabo la yidhaahdaa dee ma gelayso isagiina waxa weeye markaa waxa weeye in cid kale ka samayso miday ka suuragal tahay maaha calaa kulli xaal waa laga jawaabay taasoo waxaa laga jawaabay tadhiirka aayadda lagu sheegay sadaqatan tutahiruhum yacni tahiraadda markaa sadaqadu ay tahirayso siyaalo badan bay noqon kartaa waxaa ka mid a markaysaga akhlaaqdiisa inay nadiifiso hagaajiso oo ruux akhlaaq wanaagsan ay ka dhigto inay tawfiiqa iyo wanaagga iyo daacada inay u sababto oo waxa weeye markaa yacni xumaantii iyo inuu markaa ruux xun inuu noqdo waxyaalaha inay ka nadiifiso marka nadiifinta qudheedu waa siyaalo badan tahay ee tan ku saabsan waxa weeye qalinka waa laga kor yeelay waa jirtaa ha yeeshee qalinka waxa laga kor yeelay waa ismiga iyo dembiga ayaa laga kor yeelay baa layidhi laakiin xaqa maalkiisa ka waajibay dee wujuubku kagama dhacayo oo hadduu markaa ilmihii yaraa uu xoolo cidi leedahay uu burburiyo dee qaantii waa lagu yeelanayaa xoolihiisaana laga bixinaya siday markaa culamo badan waxay qabaan in xoolihiisa laga bixinayo bacdi kalena waxay leeyihin xoolihiisa markaa laga bixin maayee yacni waxa weeye haddii wuxu ay dhiig ku tacalluqaan khata baa la xisaabinaya caaqiladaa lagu yeelanaya laakiin markaynay dhiig ku tacalluqin oo qof ku tacalluqin ee xoolo la burburiyenu ay tahay marka waxaa laysla ogolaya in xoolihiisa laga bixinayo xoolihiisa in laga bixinayo marka waxa weeye qaanta wixii gashiga ku saabsanaa iyo damaanka waxa weeye xoolihiisii waa saaran yihiin ha yeeshee wixii ismiga ku saabsanaabaa laga rafciyey adiladu sidaas iyada abayna isu caaridayn marka calaa kulli xaal qowlka raajixa waxa weeye waa siday jamaahiirtu ku tageen oo ah xoolaha markaa ruuxa aan mukallafka ahayn waa sida ilmihii yaraa ama agoon ha ahaado ama yaanu ahaane waa sida waxa weeye ruuxii waa laaye zakadu waa ka waajibtaa yacni zakadii haddii maal sika goysa oo shuruudiisii dhammaystirtay uu haysto in laga bixiyo ayaa waajiba waxaana ka bixinaya ruuxa mas-uulka ka ah ee xoolaha uga mas-uulka ah ayaa waxa weeye ka bixinaya waxaa kaloo xusid mudan maadaama marka uu leeyahay cumar bnu khadaab xoolaha uu rogrogo waxa uu tilmaamayaa inuu waxa weeye marka xoolihii si ay markaa isugu dhalaan oo ugu tarmaan waa inuu ugu dadaalaa taasna waxay noqonaysaa xoolihii agoonka siba siday ka wanaagga badantay in loo sameeyo walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan baa ilaahay yidhi xoolaha agoonka ha u dhowaanina siba siday uga wanaagga badantay mooye si kale ha ugu dhowaanina bimacnaa waxa weeye sida ugu wanaagga badanna waxay noqonaysaa in xoolihii loo rogrogo oo marka waxa weeye xoolihii loogu tijaareeyo oo xoolihii wax ugu soo saaraan waa sidii u wanaagga badnayd marka waajib bay noqonaysaa in caynka haddii tijaaro inuu ka macaashayo la filayo haddii ay jirto in loogu tijaareeyaa waa waajib saaran ruuxa xoolaha ka mas-uulka ah ee inuu iska hayo uun ma aha waa ku dambaabaya hadduu iska hayo aanu u rogrogin wuxuu markaa ka yani ka macaashayana haalibu danni uu og yahay bale culammadu waxay gaadhsiiyeen hadduu laba tijaaro oo labadaba uu ka macaashayo uu og yahay xoolaha hadduu u geliyo laba markaa farsamo oo labadaba hadduu u geliyo uu ka macaashayo og yahay ha yeeshe mid baa faa'iido badan waxay culammadu yidhaahdeen ta markaa faa'iidada badan inuu geliyaa waajib ku ah ee ta faa'iidada yar hadduu u geliyo waa dembaabayaa bay yidhahdeen ta faa'iidada yar hadduu geliyo hadda labada uu ka macaashaya ta faa'iidada yar hadduu u geliyo oo uuna awoodi karayay waaba ku dembaabayaa bay leeyihin waayo axsankii ma samaynin labadan tijaaro waxa axsan ahaayoo sii wanaag badnaa inuu waxaweye tijaaradan macaashka badan inuu u geliyo mar hadduu u geli waayo halkaas yadaa sidaasuu ugu dembaabayaa bay yidhaahdeen sidaas ayuu ugu dembaabayaa marka adigu calaa kulli xaal axkaam baa ku tacalluqda xoolaha agoonkana agoonna waxaa la yidhaahdaa yacni ruuxa aabbihii dhinto ayaa markaa la yidhaahdaa oo waxa weeye bini aadamka agoonnimadu waxay ka gashaa xagga markaa aabbaha ama xayawaanaadka iyo markaysa wax markaa yacni xoolaha iyo waxay ka gashaa agoonnimadu xagga markaa hooyaday ka gashaa oo aabbihii markaa shaqo iskuma laha markaysa waxa dibna markaa yani markaa shaqo dambe iskuma laha laakiin waxa weeye neefkii xoolaha ahaa yacni cidda marka uu kusii xidhan yahay ee soo korinaysa ee uu ku intifaacayaa dee waxa weeye marka ma aha aabbihii maahee waa hooyadii weeye marka agoonnimadu isaga waxay kaga dhacdaa xagga marka hooyada ayay kaga dhacdaa xoolaha laakiin dadka waxay kaga dhacdaa markaysaga xagga aabbaha ayay markaa kaga dhacdaa xadiiska lix boqol iyo koob iyo toban wa can cabdillaahi bni abi awfaa cabdillaahi bni abi awfa waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu ilaahi raalliha ka noqde qaala inuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu ahaa idaa ataahu qawmun hadday qole u yimaadaan oo bisadaqatihim sadaqadoodii u keenaan dekadoodii qaala mid yidhaahda ayuu ahaa allaahumma ilaahayow yacni yaa allaahu bay la micno tahay sidaas aawadeed labada lama kulmiyo oo miimkaas waxa weeye markaa waxa uu ciwad ka yahay yaadii xarfunidaaga ayuu markaa ciwad ka yahay sidaas aawadeed lama kulmiyo walaksaru allaahumma bitacwiidi washadaya allaahumma fii qariidi baa ibnu maalik odhanaya yacni waxa markaa buu wuxuu yidhi waxa sida badani waa in la yidhaahdo allaahumma la yidhaahdo oo bitacwiidi lagu hadlo oo yaada yaadii xarfunidaaga laga ciwad yeelo miimka sidaasaa haaliba allaahumma in la yidhaahdo washadaya allaahumma fii qariidi waxa markaa shaad noqday in labada la kulmiyo yaadii xarfunidaag iyo miimkaa dambe in laysu keeno oo yaa allaahumma la yidhaahdaa waa shaad ashcaarta iyo gabayada qaar bay ku dhacday nasarka laakiin sidaa looma isticmaalo marka waxa weeye miimkaasi wuxuu ciwad ka yahay calaa kulli xaal yaadii buu markaa ciwad ka yahay allaahumma yaa allaahu ilaahayow salli calayhim yacni u naxariiso korkooda muttafaqun calayhi waa laysku markaa waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen xadiiskana waxa uu tilmaamayaa ruuxa markaa zakada marka laga qabto in loo duceeyo taasna waa tii aayaddu sheegaysa khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakiihim biha wa salli calayhim oo in loo duceeyo ayuu ilaahay nebi moxamed sala allahu calayh wasalam amray ruuxii kale ee markaa sake qabanayaana isaguna markaa ruuxa sakada bixinaya inuu u duceeyo ayaa markaa ay noqonaysaa inuu u duceeyo ayay noqonaysaa marka waxa weeye ducada uu ducaynayana alfaadda soo aroortay waxaa ka mid a in la yidhaha allahuma salli calayhim lafdiga aayadda iyadoo marka isaga waxa la ta'awulayo oo bimacnaa lagu camal falayo in waxa weeye markaa la yidhahdo allahuma salli calayhim sidaasaa ka mid a waxayse culammadu yidhaahdeen waxa weeye ducadu markaa muqayad waxba taa kuma aha taas waa lagu ducayn karaa kayrkeedna waa lagu ducayn karaa oo hadduu xataa yidhahdo aajaraka allahu fima acdayta wa baaraka laka fima abqayta wajcalahu laka tahuuran uu yidhaahdo yacni waxa weeye ilaahay waxaad bixisayna yacni ha ka ajar siiyo waxaad la hadhayna yacni ha kuu barakeeyo hana kaaga yeelo mid markaa dembiga kaa nadiifisa sidaa hadduu ugu duceeyana waa fiicantahay bay markaa yidhaahdeen marka waxa weeye waxa ducadan markaa loo amrayna waa min baabi almukaafa'a oo waxa weeye qofku wanaaggan uu sameeyey ayaa markaa looga markaa abaalgudaya yacni markaa taas iyada ayaa ku jirta oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu yacni haddii waxa weeye yacni qof wanaag idiin sameeyo yacni u abaalguda ayuu yidhi haddaa u abaalgudi kari weydaan yacni u duceeya ayuu markaa u yidhi oo waxaa markaa ugu abaalgudaan haddaydaan haynin yacni u duceeya oo waxa weeye ducada markaa loo ducaynayo waxay tahay waa nooc mukaafa'a markaysaga weeyi marka taasina waa caamo waxaa soo gelaya wax kasta oo markaysaga waxaan markaa ixsaanoo markaa lagu sameeyo ayaa soo gelaysa ixsaankaa la samaynayaana wuxuu noqon karaa yacni markaa xoolo markaa lagu siiyey wuxuu noqon karaa yacni cilmi iyo mas'ale lagu sheegay ayuu markaa noqon karaa marka nooc waliba waa soo gelaysa oo waxa weeye markaa xataa cilmiga markaa lagu faa'iideynayo masale kugu fadhida sheekh inuu ku yacni markaa kuu bayaamiyo kuu waadixiyo ama marka waxa weeye waxaad ka jaahil tahay uu ku baro lafteedu waxa weeye waa nooc markaysaga macruufa markaa weeyi maadaama shay markaa nooc macruufa ay tahay yacni mukaafaadu waxay noqonaysaa inaad marka waxa weeye shiikhaa mas'alada kaa fujiyey ama marka waxaad ka jaahilka tahay ku baray inaad u ducayso oad tidhaahdo marka waxa weeye ilaahay dembigiisa ha dhaafo yacni ama ilaahay jannada ha geliyo yacni marka ama ilaahay ha ka abaalmariyo jazaahu llahu khayra yacni marka erayada noocaas oo kale ee ducooyinka ah ayaa marka waxa weeye ay noqonaysaa xadiidka lix boqol iyo laba iyo toban wa can caliyin radia allaahu canhu caliy bna abi aalib waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee ana alcabaasa in cabaas bna cabdilmualib radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee sa'ala anabiya sala allahu alayh wasalama nabiga inuu weydiistay sala allahu alayh wasalam fii tacjiili sadaqatihi sadaqadiisii inuu hormariyo ayuu nabiga weydiistay sala allahu alayh wasalam qabla an taxilla inta aynay markaa wakhtigii waajibnimadeedu intaynay imanin ka hor inuu markaa yacni uu bixiyo oo dedejiyo ayuu nabiga weydiistay qabla an taxilla bimacnaa waxaa looga jeedaa inta aynay imanin wakhtigii ay waajibaysay ee in la bixiyaa ilaaba ilaa ay noqonaysay farakhasa lahu fii daalika nebigu taa waa u fasaxayoo waa u ruqseeyey nebigu taa waa u fasaxayoo waa u ruqseeyey rawaahu tirmidiyu waalxaakim xadiidka tirmidi iyo xaakim baa soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey o aanu shiikhu sheegin abu daawuud iyo ibnu maajah iyo imaam axmed daarimi ibnu khusayma ibnu jaaruud daara qudni intuba waa soo wariyeen intuba waa soo wariyeen ibnu khusayma saxiixiisuu ku wariyey ha yeeshee xadiidka ma saxiixine waxa uu yidhi wain kaana fi lqalbi minhu shay-un buu yidhi oo qalbiga in wax kaga sugan yihiin sixadiisa ayuu markaa tilmaamay culamada qaarkood oo cilleeyeyna waa jiraan oo irsaal ku cilleeyey oo yidhi xadiisku mursal inuu yahay buu ku saxan yahay oo bimacnaa sawaab ku yahay waxaa ka mid a culammada sidaas markaa ku cilleeyeyna abu daawuud iyo daara qudni iyo bayhaqi baa ka mid a shaafici laftiisa waxaa markaa laga sheegay inuu yidhi xadiiska nebiga waxaa laga soo wariyey sala allahu alayh wasalam inuu waxa weeye ka amaahday oo uu ka sii hormarsaday nebigu sala allahu alayh wasalam cabbaas xoolihiisa sekadoodii inuu sii qadintay oo sii hormarsaday inta aynay sekadu markaa ku sugnaan inuu markaa ku waajibin oo markaa yacni ka hor inuu ka hormarsaday marka shaafici wuxuu yidhi walaa adri asabata am laa ma kala garanaya buu yidhi miyay sugantay taasi mise ma sugna markaa ma kala saxaya buu yidhi sidaasna waxa weeye talkhiiska iyo irshaadku labadoo markaysaa markaa waa sheegayaan irshaadka ibnu kasiir yacni sunan kubraha laftiisa waxa waa dhici kartaa inay ku taallo waayo marka waxa weeye bayhaqi bay ka soo naqlinayaan hadalka markaa inuu yacni tacqiibiyeyo hadalka inuu tacliiqiyo u yidhi saa iyo saasuu ujeedayo xadiiskaasu tilmaamaya xadiiska culamada qaarkood baa quweeyey waayo duruq fara badan buu leeyahay culamada markaa xadiiska saxiixisay waxaa ka mid a xaakim oo sanadkiisa saxiixiyey oo yidhi saxiixulisnaad dahabi oo ku waafaqay bakawi oo isaguna yidhi xadiisun xasan sharxu sunnaha sidaa ku yidhi xaafid ibnu xajar oo isaguna ishaaray inay duruqdu inay isquweysaa ay suuragal tahay marka la isu geeyo fatxulbaariga sidaa ku sheegay sancaani oo isaguna majmuucu duruqa marka la isu geeyo ku quweeyey xadiidka oo yidhi marka waxa weeye marka la isu geeyo duruqiisa waxay ku tusinaysaa yacni in arrinkaasi dhacay bay ku tusinaysaa marka wuxuu majmuucu duruq inuu xadiisku isku quweynaya ayuu ku tilmaamay axmed maxamed shaakir ayaa isaguna yidhi sanadkiisu waa saxiix albani ayaa waxau yihi xadiisku markaa duruqdiisa marka la isu geeyo waa xasan dariiqan markaa waxa weeye waxaa jira dariiqyo kale oo qaarkood ay mursal yihiin oo laga soo warinayo markaa xasan ibnu muslim ibnu yanaaq oo taabiciya laga soo warinayo waana mursal saxiixulisnaada ee ariiqaasi waa jiraa ayuu yidhi marka albani ariiqyo kalena waa jiraan oo nin abulbukturi la yidhaahdo oo caliy bnu abi aalib isagoo marfuuca ka soo wariyaa jiro o bayhaqi soo wariyey laakiin inqiaac baa lagu cileeyey rijaalkiisu laakiin waa iqaat ariiqyo kalena waa jiraan marka shaki waxaan lahayn xadiisku inuu isku weynayo marka waxa weeye waa qawiyun bimajmuuci turuqih xadiisku waa xadiis qawiya marka turuqdiisa la isu geeyo sidaas aawoodee shucayb arnauudna takhriijka sharxu sunnaha waa ku taxsiiniyey xuweynina sanadka marka waxa weeye ibnu jaaruudka ku soo wariyey waxaabuu yidhi isnaadkiisu waa jayid isnaadkiisu waa jayid ayuu yidhi waayo laba nin baa xadiiska ku sugan oo xoogaa laga yara hadlay labada nin waxa weeye nin waa marka xajaaj ibnu dinaar nin la yidhaahdo laakiin ninkaa waxa uu sheegay ibnu jaaruud marka uu soo wariyey yaxya ibnu maciin inuu yidhi waa siqo nin labaadoo kaleoo sanadka ku jira ayaa jira oo xujayata la yidhaahdo xujayat ibnu cadiyi nin la yidhaahdo ayaa jira ninkaana abu xaatim waxa uu yidhi waa shibhu majhuul majhuul buu ninkaasi shabahay oo la mid yahay marka ninkaasna waxa weeye waxa markaa la tilmaamaya xakam ibnu cutaye oo keliya inuu wax ka wariyey saasuu shibhu majhuulu yidhi laakiin taa waa lagu gushiyey markaa yani abu xaatimo rag kaloo wax ka wariyey baa jiro oo salamatu bnu kuhayl iyo yani abu isxaaq asabiici iyo saddex markaysaga xooninoo waaweyn ayaa saddexduba wax ka wariyeen sidaas aawoodee culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa saduuqun in sha allah sida dahabi iyo ninkani waa saduuqun in sha allah bay yidhahdeen marka waxa weeye calaa kulli xaal albani waxa uu odhanayaa labadaa nin marka laysu geeyo warkooda waxa uu noqonayaa xadiiskiisu xadiiskoodu inuu xasan noqonayo marka calaa kulli xaal xadiisku majmuucu turuq marka la eego waa saxiix haddaba waxaa jira xadiis kale oo markaa saxiixa ku jira oo ay nebiga u yimaadeen saxaabada qaarkood ay ku yidhaahdeen saddex nin baa sekadii bixin waayey saddexdaa nin waxa weeyaan bay yidhahdeen mid waa khaalid bay yidhahdeen khaalid ibnu waliid midna waa ibnu jamiil nin la yidhaahdo ninna waa cabbaas buu markaa yidhaahdeen sidaa markay yidhaahdeen waxa uu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yacni khaalid miyaa yacni diricyadiisii iyo hubkiisii wixii oo dhanba waxa uu xabisay yacni jihaadka taana macnaha marka waxa weye culammadu ay ku tilmaamayaan laba tafsiiroo kala duwan baa lagu fasiray bacdi waxay ku fasireen oo yidhaahdeen ninka waxa weeye xoolihiisii iyo hubkiisii iyo yacni waxaasoo dhan markaa u u xabisay ee u waqfay jihaadka ee sunna ahaan sidaa ugu bixiyey seke inuu diidaa ma suuragal ahae waxa weeye markaa waa dulminaysaan sidaas yadaabuu markaa waxa weeye u ishaaraya si kale waa loo fasirayo waxaa la yidhi yacni jihaadku waxa uu ka mid yahay meelihii zekada lagu bixinayo sideeddii sinfi buu ka mid yahay sideeddii noocee zekada lagu bixinaya maadaama uu yahay wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha uu bixiyey jihaadka ku bixiyey baa zekadii u ah taas yadaana waa lagu fasiray taas yadaana waa lagu fasiray haddii sidaa lagu fasirana qolada markaa tidhaahdaa yacni qiimaha zekada waa lagu bixin karaa xoogaa yara mutamasak baa ugu jira ay yara qabsan karaan marka adigu calaa kulli xaal tii khaalidtaasuu kaga jawaabay nebigu sala allahu alayh wasalam tii cabbaasna waxa uu yidhi waxa weeye ninka adeerkii aabbihii buu la mid yahay marka anigaa sekadiisa iyo mid kale oo la-egoo markaa la mida yacni intaba marka anigaa bixinaya xadiiskaasina saxiixuu ku jira ibnu jamiil ninka la yidhaahdo miya maa yanqimu ibnu jamiil ilaa annahu kaana faqiiran fa akhnaahu allah ninkaasi isagu waxa weeye waxa ku sugan oo uu markaa isagu yani markaa karaahiyeysanaya waxa weeye un ilaahay baa markaa yani isagoo faqiir ahaa hani ka yeelay marka waa abaalka daraya buu tilmaamaya nicmadii ilaahay buu ka abaalka daraya shalay buu faqiir ahaayoo maanta hani laga yeelay marka waxa weeye nicmadii buu hayn kari waayey oo nicmadii buu ka abaalka daraya sidaasuu marka yani xadiidka uu nebigu ku tilmaamay sala allahu alay wasalam saxiixaanu xadiis ku jiraa waxaana xadiiska laga daliishadaa maanicu zakaadku inaanu kaafir ahayn haddii aanu wujuubka zakada aanu dafirin amaba aanu sakadii iska kibrinin aanu juxuud iyo canaad waxba la imanin in waxa weeye aanu ku kufrinayno fisqi ay noqonayso zakaduu bixin waaye sida looga daliishanayaana waxay tahay sidau ibnu taymiyaba sheegay yacni ninkaa nebigu ibnu jamiil kuma xukumin inuu kaafir yahay falam yaxkum bikufrihi walaa amara biqatlih yacni kufrigiisii ma xukuminoo ma odhan waa kaafir ninkaas waa gaal ma odhan walaa xakama biqatli in la dilana marka isagaa nebigu ma xukumin oo hadduu gaaloobay de waxa weeye waxaa la odhan lahaa ha la dilo ama ha la toobad weydiiyo man badela diinahu faqtuluu marka waxaa laga daliishadaa ra'yiga jamaahiir ahlicilmi ku tageen oo ah haddaanu jaaxid ahayn oo wujuubkii sekada dafirsanay amaba aanu iska kibrinaynin sekadii oo aanu canaad iyo wax la mida la imanaynin in waxa weeye aanu ku kufrinayn uu faasiq yahay ayaa xadiiskaana laga daliishada marka waxay tahay xadiiskaa haddaba tilmaamaya kii cabbaas anigaa bixinaya iyo xadiiskan tilmaamaya wuu dedejiyey oo horuu u bixiyey ya yacni waxa weeye sidee loo kulminaya marka waxa weeye taas iyadina isma caaridayaan waxaa suurtoobi karta laba xaal oo kala duwan inay tahay laba wakti oo kala duwan inay tahay oo waktina marka ay yidhaahdeen waxa weeye sekadiisii yacni waa bixi waaye oo u dabeedna markaysaga markaa hore markuu ugu dhiibi waaye ay yidhaahdeen waxa weye kasoo ashkatoodeen oo yidhahdeen waa bixin waaye oo u dabeedna yidhi anigaa ka bixinaya anigaa iyada iyo mid kale oo la-eg ka bixinaya mid kaleo la-egna maxaa laga tilmaamaya waa maalkii kale tacdiirta uu bixin lahaana yacni weliba waan ku daraya oo mid kaloo la-eg waxa weeye zakadii iyo in la-eg baan ka bixinayaabay markaa macnuhu noqonaysa sidaas iyada ah ayay noqonaysa marka taana waxaa laga qaadanayaa fa ina aakhiduha wa shatra maalihi inay tahay waxa weeye arrin ku xidhan calaa xasabi almaslaxa oo ijtihaad markaysaga imaamka u yaalla ay tahay ee aynay markaa laazim ahayn ilaaba ilaa in kala badhow badh laga qaada aynay laazim ahayn ee ay tahay tacsiiruu qaadan karo inay tahay ayaa markaa ku tusinaysa xadiiskan kale ee markaa tilmaamaya inuu weydiistay inuu zakadii dedejiyana in waxa weeye lagu xambaaro mar kale inay tahay oo xaalad kale inay tahay laba xaaloo kala duwan inay tahay bay aqbali kartaa culamada qaarkooda markaa doonay inay isku xaal ka dhigaan sidaas iyada a doonayna waa jiraan fii tacjiili sadaqatiina markaysaga waxaa yidhi sadaqadiisa inuu hormarsado oo bimacnaa uu iska sii haysto oo markaa waxa mar dambe u bixiyo sidaas iyadaa culamada qaarkooda sida xadiidkaa kale u waafajiyaan culamada qaar oo sidaa ku awilayna waa jiraan oo tacjiilkaba yidhi inuu isagu dedejisto iska sii isticmaalo oo uu dib u dhigo sakadii ayaa looga jeedaa marka labada xadiis maba caaridsana laakiin wejiga noocaasi waa baciid waa weji daahirka xadiidka marka laga eego aad iyo aad uga fog oo markaysagaa baciid ah waayo duruqda markaysagaa xadiidku leeyahay kalena waxaa ka mid a inuu nebigu sala allahu alayh wasalam ka hormarsaday laba sano sekadoodii inuu cabbaas markaa ka hormarsaday ka qadintay marka sidaas iyadaa buu markaa xadiidkaa kalena sheegaya marka calaa kulli xaal macnaha daahirkaa in lagu xambaaro ayaa markaa sawaab ku yahay masalada xukumka xadiisku sheegayo fiqi ahaan haddii loo soo noqdo su-aashu waxay tahay sekada ma la qadimi karaa mise lama qadimi karo sekada sakaatulmaal la yidhaahdo jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan in la qadimi karo sannad ilaa laba sano sannad ilaa laba sano waa la qadimi karaa xadiiskan baynay deliishanayaan marka cabbaas waxay yidhaahdeen marka waa bannaan tahay ruuxu hadduu xoola haysto sekagoysa laakiin weli xawlku aanu soo wareegin inuu sekadii qadimaa waa u bannaanta laba masale halkaa kala duwan xoolihii isagoo markaa nisaabkii sekagoyskii haysta laakiin weli shardiga aanu oofsamin oo aan xawlkii weli soo wareegin oo sannada wakti waktigeedii aynay gaadhin inuu waxa weeye markaa qadimaayo sekada sii bixiyaa waa u bannaanta laakiin xoolo markaa sekagoysa isagaan haysanin inuu yidhaahdo xoolahaan markaa mulkiyi doono ee isoo geli doone sekagoyska noqon doona ya kuwaasaan sekadoodii sii qadimayaa inuu yidhahdaa ma suuragal aha oo waxay culammadu yidhaahdaan yacni markaa taqdiimu shayi qabla sababihi mulgan wa calaa shardihi jaa-izun qaacid ahaan waxay yidhahdaan qaacida markaa ibnu rajab xaafid ibnu rajabna qawaaciddiisa uu ku keenay shayga in sababtiisa laga hormariyaa waxa weeye waa midaan marka asaxayna mulqan oo ka kaca shaygii sababul wujuubkii uu ku waajibi lahaaba in laga hormariyaa ma asaxayso wa calaa shardihi jaa-izun shayga laakiin sababul wujuubkiisii isagoo jooga shardigiisii in laga hormariyaa waa bannaan tahay qaacidada caynkaasna ibnu rajab ayaa markaa qawaaciddiisa ku sheegay maalka ma yacni nisaab in la mulkiyaa waa sabab lwujuub xawalaan lxawlna waa shardu lwujuub marka shardulwujuubka waa laga hormarin karaa oo waa laga qadimi karaa haddii sababulwujuubku joogo sababtuu ku waajibaya hadduu joogo laakiin sababulwujuubka lagama hormarin karo marka qaacidadaana marka waxaa weeye waa taa qawaacidda uu soo qaatay ee nadmiyey ibnu cusaymiin bay ka mid tahay wamnac kula saabiqin lisababih laa shardihi fadri lfuruuqa wantabih yacni manciyo diid mid kasta oo sababtiisa ka hormaray markaa diid yacni laa shardihi shardigiisa kii ka hormaray ha diidin fadri lfuruuqa wantabih war farqiyada ashyaada u dhaxeeyaay ku kala duwan yihiin garab ulo aqoonso wantabih baraarugsanow oo laba shay oo faariq muctabari u dhaxeeyo isku mid ha ka dhigin labadaa masale waa kala duwan yihiin marka khulaasadu waxay tahay haddii waxa weeye maal seka goysa uu hayo laakiin shardigiisii weli dhiman yahay oo sanadkii weli aanu soo wareegin in la qadimaa sakadii waa bannaan tahay ha yeeshee maalba inaa haddaanu hayninu maal seka goysaba aanu haynin hadduu yidhahdo maalkaan mulkiyi doono baan sekada ka sii bixinaya iyadu ma asaxayso oo sekadii faralkaad ka ridi mayse sunna ahaanuba isaga noqonaysa xoolahaan u qadimay hadhowna hadduu xoola mulkiyo sekadii waa lagu leeyihi yacni intaa weeye khulaasadaas culamada qaarkood baa diiday sekada in la qadimo oo waxay yidhaahdeen sekada haddii la qadimo oo la hormariyo waa imaam maalike waxa markaa maalikiyadu ay yidhaahdeen sekada waa yacni markaa in la hormariyaa waxay ka dhigan tahay salaadu wakhtigeedii ka hor la tukadoo kale ka dhigan tahay sida salaadu wakhtigeedii ka hor la tukaday aynay u asaxaynin baa seke wakhtigay waajibaysay ka hor la bixiyaana aynay u asaxaynin bay yidhahdeen taa iyadaana waa laga jawaabay oo culamada qaarkood baa ka jawaabay tuxfatulaxwadiguna waa ka soo rorayaa jawaabu ibnulhumaam shiikha la yidhahde xanafigii kaga jawaabay jawaabtuu kaga jawaabayna waxay tahay labada masale inay isku mid tahay baanaan idiin sallimaynin oo idiin nabadgelinaynin oo salaad wakhtigeedii laga qadimay iyo seke wakhtigeedii laga qadimay labadu waa kala duwan tahay sekadu waxay ku waajibtaa buu yidhi ibnu humaam xoolo markaa seke goysa haysashada uu haysto ee mulkiyo keliyay ku waajibtaa ha yeeshee dib baa loogu dhigo waxaa la yidhi yacni waxa weeye markaa waajib ha kugu ahaatee xilligaas ayaa markaa ta'jiil loogu sameeyey oo dib loogu dhigay taasna waa qofkii dhimrin loo dhimrinayaa loogu dib dhigay ee haddii la odhan lahaa marka ku aad xoolahaasi kusoo galaanba bixi dee waxa weeye sharcigu hadduu odhan lahaa waa suuroobi lahay marka waxa weeye tan iyo waa kala duwantahe salaaddii markaa wakhtigeedii ka hor la tukaday waxay ka dhigan tahay buu yihi salaada wakhtigeedii yacni wakhtigeedii ugu horreeyey la tukaday iyo sekada marka maal sekagoysa uu mulkiyo uu bixiyey labadaasaa isshabaha buuri adigu jawaabtaasuu ibnu humaam alxanafi kaga jawaabay waxaynu se kaga jawaabi karnaa jawaab labaad jawaabta labaad aynu kaga jawaabi karaa kana waadixsan jawaabta ibnu humaam waxa weeye waa in la yidhaahdo arrinkan aad sheegteen aad tidhaahdeen waxaa looga qiyaasanayaa salaada sidaan wakhtigeeda looga qadimaynin waxaa la odhanayaa waa qiyaasun maca nasi meel nas joogaa doonaysaa inaad wax qiyaasato qaacidaduna waxay tahay laa qiyaasa maca nasi meel nas joogo oo xadiis nebi joogoo saxiix ahi dee inaad wax qiyaasataa ma suuragal aha qawaadixda qiyaaska markaa waxyeeshay ka midtoo qiyaaskaasi faasid buu noqdaa waalkhulfa linafsin aw ijmaacin dacaa fasaad alictibaari kullu man waca marka culammada dhammaantood hadduu qiyaasku nas khilaafsan yahay qiyaas faasida inuu yahay bay u qabaanoo isla ogol yihiin marka qiyaaskan aa sheegteenna waa qiyaas nas khilaafsan oo xadiis saxiixa buu khilaafsan yahay idan waxa weeye waa qiyaas faasida weeyo aan marnaba la qaadanaynin waxaynu usii idaafaynaa ama kusii daraynaa kelmad kelmaddaasi waxay tahay haddii hadhow sakadii qadarkii uu sii qadimay xoolihii markuu xisaabiyo wakhtigii ay gaadho haddii wax ku soo baxaan oo sako kale markaa lagu yeesho sakadii intaa aynay ku dhammayn intaa kale ee soo baxdayna wuu bixinayaa marka intaas ayaynu markaa tilmaamayna hadday wax ka dhimaan waktigii markay gaadhana wixii ka siyaadee uu sii bixiyey sadaqay u noqonaysaa sunno ah qadarkii kalena faral bay uga dhacaysaa qadarkii kalena faral bay uga dhacaysaa laakiin haddii wax ku soo baxaan oo inta ay ka badato oo sakadii lagu yeelanayey marka sanadkii dhammaystirmo intuu sii bixiyey hadday ka badato baaqiga ku hadhay wuu iska bixinaya xadiidka lix boqol iyo saddex iyo toban oo can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaah raalliha ka noqday can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam uu rasuulka ilaahi isagoo ka warinaya qaala inuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam laysa fiima dun duuna khamsi awaaqin min alwariqi sadaqa laysa muu ahaanin fiima duuna khamsi awaaqin shan markaa waxa weeye wiqyadood wax ka yar oo min alwariqi yacni markaa fidaa wax ka yar sadaqatun wax sadaqaa ama zakiyi ma saara walaysa fiima duuna khamsi dawdin may ahaanin wixii ka yar markaa shan geela
dawd yani dhowrkaa loo isticmaalaa waxaa markaa yani laga tilmaamayaa wax dhowr ka yar shan ah yani dhowrkaasoo shan ah wax ka yar oo min alibili geela markaa yani ahaadayna sadaqatu wax zakiya markaa kama waajibto walaysa fiima duuna khamsati awsuqin shan awrar wax ka yar muu ahaanin oo min atamri timirana sadaqatun wax zakiya kama waajibto rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiska lix boqol iyo afar iyo toban walahu waxaa u sugnaaday muslim oo min xadiisi abi saciidin uu ka warinaya inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam laysa fiima duuna khamsati awsaaqin may ahaanin wax markaa shan awrar ka yaroo min tamrin timira walaa xabbin ama xabuub ah sadaqatun wax zakiya kama waajibto wa aslu xadiisi abi saciid muttafaqun calayhi asalka xadiiska abi saciidna waa la isku waafaqsan yahay oo bukhaari iyo muslim ayaa markaa labaduba soo wariyey waxa uu halkan aynu ka gelaynaa inagoo kusoo jiray zakada iyo anwaacda marka ay ka waajibto waxaynu soo aragnay waxyaalihii xoolaha nool baynu soo aragnay zakadoodii halkanna waxa marka aynu ka gelaynaa waxyaalaha ku saabsan zaraca iyo simaarta midhaha iyo markaysaga markaa waxyaalaha ku saabsan xabuubka marka ugu horeyn axaadiistan ugu soo horreysaa waxay ku saabsan tahay nisaabka ama qadarka uu ku saka goynayaan yacni xabuubkaasi ama midhuhu ay ku markaa saka goynayaan qadarka sakagoyska u ah ee nisaabka u noqonayaana waxa weeye waa shan awrar inay markaa gaadhaan qadarkaasaa nisaab ah wixii shan awrar ka yar oo zarac ah qofkii ay u goodo yacni saka kama saara waxaase ha ahaado xabuub ama ha ahaado markaas simaar yacni midho iyo markaysaga xo dalagyada kale ku doona ha noqdee shanta awrar baa u ah markaa nisaab u noqonaya wixii ka yar markaa kama waajibayaan yacni zaka kama waajibayso wasqiga taqdiirkiisa waxaa marka ay yidhaahdeen culammadu waa lixdan saac xadiis waa lagu soo wariyey laakiin waa daciif laakiin culammadu caamatan waxay yidhaahdeen wasqigu waa lixdan saac weeyaan marka shan wasqi markay tahay waxay noqonaysaa shan lix lagu dhuftay yacni saddex boqol bay noqonaysaa shan lixdan lagu dhuftay saddex boqol oo saac bay noqonaysaa saaca taqdiirkiisa waxaa ku sugan laftiisa khilaaf baa ku sugan laakiin markaa culamada qaarkood waxay mareen in waxa weeye laba kiilo iyo afartan garaam inay markaa tahay saacu waana sida ibnu cusaymiin uu ku nuxnuxsado yacni sharxulmumtica iyo markaa meelaha kaleba marka uu ku sheego laba kiilo iyo afartan garaam wixii gaadhaa inay saac yihiin waxaanu tilmaamay waxa weeye mud yacni naxaas ah oo la helay oo loo nisbaynayo waxa weeye saxaabadii zayd ibnu thaabit in markaa ay taqdiiriyeen oo intaa culammada marka ay sheegaan qadar markaa ku dhow inuu noqday culamo kale waxay yidhaahdaan laba kiilo iyo afar boqoloo afar afar boqol oo garaam ayaa waxay yihiin yani saaci waa intaasay yidhahdeen bacdi kale ixtiyaadkaa bay sii badiyeen oo waxay yidhaahdeen saddex kiilo ayuu noqonayaa saacu saddex kiilo ayuu noqonayaa saacu saaxibu tawdiixna markaa sida uu tilmaamayo inay ugu ixtiyaadka iyo dadaalka badan tahay waa in la yidhahdo saddex kiilo weeyaan saacu taasaa ugu dadaal badan buu yihi majlisu hay-ati kibaari alculamaana waa markaa niqaasheen yacni saacyada yacni waxa lagu qadarayo hadda markaa miisaanada la yaqaan marka adigu ra'yi iskumay waafiqin ha yeeshee markaa badankoodu waxay ku tageen buu yidhi in waxa weeye saddex markaa kun oo garaam inuu saacu noqonayo ixtiyaad sadaqatulfitriga iyo markaysa waxa loo ixtiyaadayo loo dadaalayo in markaa mutayaqan qadar loo hubo in qofkii aan waxba ku baaqsan yani markaa bixin la bixinaayo daraaddeed bixin la bixinaayo daraaddeed waana sida ibnu baaziya marka ay tilmaamaan sida waxa weeye aklabka ama badanka culamada marka hay-atu kibaar alculamaa ay markaa ku tageen waa sida ibnu baaziyo ay markaa qabeen marka calaa kulli xaal shantaa markaa awrar ayaa waxa weeye wixii ka yari aynayse ka goys noqonayn laakiin wixii marka waxa weeye shantaas gaadhaa ama ka badani waa sekagoys weeye qadarka laga bixinayana axaadiista soo socota ayaa inoo sheegi doontaa insha allah walaysa fima duna khamsi zawdin min alibili sadaqatun yani zawd waa dhowrka waxaa macnuhu dhacayaa un shan geela wax ka yar zaka kama waajibto taana horeba waa usoo aragno axaadiista horeba waa ku aragna laysa fima duna khamsi awaaqin min alwariqi shanta markaysa waxaa markaa yani shan markaa waxa weeye waqiyadood oo markaa fida ah wax ka yar yani kama waajibto wax zake ah uqiyadii kastaa waxay tahay waa afartan dirham marka afartan marka lagu dhufto shan waxay noqonaysaa laba boqol labada boqol ee dirham iyo markaa shantaa uqiyadood sidaas iyadaabay isu waafaqsan yihiin laba boqoloo dirham wixii ka yarna inaan zaka ka waajibin oo lacagana horeynu usoo aragnay oo aynu markaa soo tilmaanay taasna sidaas iyadaa weeyaan xadiidka lix boqol iyo shan iyo toban waa can salim ibni cabdillaahi can abihi salim waxaa laga soo wariyey oo ina cabdilaahi cabdillaahi ibni cumar isagoo ka warinaya can inabiyi sala allahu alayh wasalam cabdillahi ibni cumarna uu nabiga sala allahu alayh wasalam ka warinaayo qaala inuu yidhi fiima saqat asamaau waalcuyuunu aw kana casariyan alcushru yacni marka alcushru toban meeloodow meelba fiima saqat asamaau ku sugan wixii markaa samadu ay waraabiso waalcuyuunu iluhu ay waraabiyaan durduradu aw kaana casariyan amaba markaa ahaaday mid markaa xididkiisa ka cabaaya ku cabaaya oo biyaha isagu markaa yacni tiigsanaya culamada qaarkoodna kown khaasa bay markaa u qadaraan iyadoo qaacidadu marka ay ahayd kownka khaaska ilaaba ilaa inuu noqdo yacni mid la sheego oo inuu noqdo marka isagaa mid yacni aan la xadfin adarfu lagwun in ataa maksuusa bicaamilin laqad ataa mansuusa oo waxay yidhahdaan ka noocaasi waxa weeye waa in ilaaba ilaa la sheegaa haddii kale ma suuroobaysa bay yidhahdeen laakiin bacdi culamada ka mid ah waxay baneeyaan kownka khaaska ah haddii qarina kutusinayso inay banaantay in la xadfo kownka khaaska culamada qaar ay qadareen ee ku tacalluqsiyeen waxay tahay in la yidhahdo waajibun fima saqat samaau marka wuxuu noqonayaa alcushru toban meeloodow meel waajibun mid waajiba weeye fiimaa saqat isamaau buu ka waajibaa waxay markaa samadu waraabiso cirku waraabiyo waalcuyuunu iluhu durduradu ay waraabiyaan aw kaana ama ahaaday casariyan mid isagu markaa xididkiisa ku cabaaya oo aan markaa in yacni dadku ayna waxba waraabin ee biyaha markaa xididkiisa yacni isagu ku gaadhayo wa fima suqiya binadxi wa nisfulcushrin yani toban meeloodow meel ahaan meeshaana la sii kala baray ayaa waajibun ka waajibay fima suqiya binadxi wixii lagu waraabiyey binadxi yani markaa rushayn lagu waraabiyey nadxiga asalku waa rushaynta waxaana looga jeedaa in markaa biyaha yani markaa in loo soo jiido oo biyaha lagu shubo sidaas iyadaabaa loo jeedaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey waliabi daawuud abi daawuud buu u sugnaaday aw kaana baclan yani markaa aw kaana baclan alcushru يعني فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا العشر waxay markaas samadu waraabiso wala annahaaru waalcuyuunu yani ilaha yani markaa iyo durduradu ay waraabiyaan durdurada iyo webiyadu ay waraabiyaan aw kaana baclan amaba ahaaday mid xididkiisa ku cabaaya alcushru toban meelood ow meel ayaa markaa ka waajibtay wa fii ma suqiya bisawaani aw innadxi nisfu lcushri waa nisfulcushri markaa toban meelood oo meel ahaan lasii kala baray oo nisfi laga sii dhigay ay waajibun waxa uu ka waajibay fiimaa suqiya wixii lagu waraabiyey bisawaani gaadiid lagu waraabiyey aw innadxi ama markaa rushay lagu waraabiye gacanta lagu rusheeyo yacni markaa gacanta in lagu rusheeyo lagu waraabiyey waxa ka waajibaya nisfulcushri baa ka waajibaya axaadiistani waxay markaa inoo tilmaamaysaa qadarkii haddaba ka waajibayey maalku markuu sakagoys noqdo maxaa ka waajibaya miqdaarka ka waajibayaa waxa uu yahay waxaa loo kala qaadayaa in markaa kulfo iyo dhibaato lagu waraabiyey iyo inaan dhibaato lagu waraabin haddaan dhibaato lagu waraabine markaa biyaha markaa cirka uuna ay ku baxeen ee tacab kaloo lagu waraabiyey ayna jirin ama waxa weeye xididkiisa uu ku cabayo aan waxbaba la waraabin ama waxa weeye gacan unbaa loo jeexay oo dabeed markaa webiga ama markaa waxa weeye durdurka ayaa markaa biyeeya oo yaro tacabi waa jirtaa laakiin intaa yari wax markaa weyn ma aha marka waa muktasar waxaan markaa yacni qiimo gaara loo yeelin weeyey waxaa ka waajibaysa cushri toban meelood oo meel in laga bixiyo ayaa waajibaysa waayo maadaama markaa kulfada iyo dhibaatadu aynay fara badnaanin kharash badanna aanu ku bixin iyo tacab badan xaqii markaa la siinayay fuqarada waa la badiyey oo waxaa la yidhi toban meelood u qaybi haddaba saraca ku go-ayo toban markaad u qaybiso waxaad bixisaa markaa hal tobnaad hal tobnaad bix toban meeloodow meel bixi oo fuqarada sii xawli wax la yidhahdana simaarta iyo midhaha iyo zaracyada looma eego waatuu xaqahu yowma xasaadihi baa ilaah yidhi xaqiisa bixiya maalinta markaa la goosto marka ayaanta la jaraayo ayaantaasaa waxa weeye markaa la siinayaa zakadiisa la bixinaya oo fuqaradii iyo markaa dadkii mustaxiqiintaa la siinaya asnaaftii zakada la siin jiri unbaa la siinaya sideedii sinti marka sidaas iyada ah weeyaan inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha waynoo iman doontaa markaysa waxaad markaa qasmu sadaqaat sadaqaadka iyo qaybintiisa insha allahu tacaala haddii laakiin tacab fara badan uu ku baxo tacabkaasi ha ahaado in gacanta lagu waraabiyo oo joogto markaa loogu waraabiyo ama ha ahaado waxa weeye in yacni gaadiid lagu waraabiyo gaadiid in lagu waraabiyo ha ahaado xaaladaas kulfada iyo markaa kharashka ku baxay waa badan tahay ama tacabka ku baxay waa badan yahay marka tacabkii baa wax loo jaray xaqii haddaba lalahaa bixii bixi lagu yidhi ee lagu waajibiyey waxbaa laga dhimay oo waxaa la yidhi cushrigii hal tobnaadkii sii kala badh hal tobnaadkii intaad kala badho laba u qaybiso meel ahaan bixi taa macnaheedu waxay tahay wixii adiga ku go-ay labaatan meelood u qaybi oo meel bixi labaatan labaatan meelood markaad u qaybiso meel ahaan bixi hadduu waxa uu ku go-ay marka uu noqonayo yacni kun kiilo yacni marka uu noqonayo yacni hal tan kun kiilo weeye waxa ku go-ay masalan labaatan baa loo qaybinayaa meel baa la bixinayaa wuxuu noqonayaa in konton markaa la bixiyo gabdad in la bixiyo konton kiilo in la bixiyo ayay noqonaysa kontonkaa kiilo waxay tahay waa nisful cushrigii weeye oo haddaad toban intaad u qaybiso tobankii haddana markaa hal tobnaadkii aad kala badho iyo haddaad waxa weeye labaatan marka horeba u qaybiso waxa weeye waa isla halkii isku mid weeye toban u qaybi marka waxa weeye kunkii kiilo waxay noqotay marka waxa weeye boqol bay noqotay boqolkii hadda laba usii qaybi sii kala bar konton bay noqotay haddaad marka horeba labaatan ka u qaybisana waa caynka cayn leego isku midkaa weeye wax farqiya sidaas baynay ulahayd oo mar haddaad labada markaa qaybinoodba aad samaynayso waxaad u qaybinaysa isku dhufo labada shay ee marba aad u qaybinayso iyaga isku dhufo markaad isku dhufato mar wada qaybi sidaas weeye marka taasna caynkaa iyada ah ayay tahay war waxaad ka warantaa haddii labadaba la ysugu daray oo sanadkao dhan waxa weeye markaa labada noocba markaysaga waa lahaa labada noocba markaysaga waa lahaa taas waxa weeye nus iyo nus baa markaysaga la xisaabinaya oo yani wuxuu noqonayaa marka waxa weye halaatatu arbaac ayuu noqonayaa qadarka la bixinaya halaatatu arbaac ayuu markaa noqonayaa qadarka markaa la bixinaya oo waxay noqonaysaa hal tobnaadkii yacni marka toban meelood loo qaybiyo meeshii hal tobnaadka ahayd yacni saddex meeloodow afar meeloodow saddex meelood ahaan baa la bixinaya afar meeloodow saddex meelood ahaan baa la bixinaya yacni nisfulcushri wuxuu ahaa qadarkii ugu yaraa haddaba nisfi kale soo hadhay dee nusow nus ka dhig marka waxa weye maadaama labada dariiqaba ay jireen oo markaa kulfana lagu waraabiyey yacni markaa ta kalena markaysa waxaan uu ku baxay oo labada noocba markaysa waxaan markaa ay wada jiraan labaduba ay isla jiraan amaba markaysaga waa nusow nus weeyaano yacni waxa weeye dhowr bilood yani lix biloodna markaysa waxa markaa biyaha cirka iyagu markaysaga ku baxay inta kalena markaysaga gacanta iyo kulfada lagu waraabinaya qaabkaasoo kale weeyaan qaabkaasoo kale weeyaan nusow nus weeye lix biloodna wuxuu ku baxayey biyaha cirka iyagu markaa ku baxayey oo wax kulfii ma jirin lixda biloodee kalena waxa markaa uu ku baxayey yani markaa waxa weeye hadduu sanad aanu ku bixinna waa caynka cayn leeg yani marka waxa weye haddaanu sanad ku bixin idna waa saasi leeg hadduu sanad ku baxo sida timirtoo kalena waxa weeye waa lix bilood iyo lix bilood haddii aanu markaa sanad ku bixinna waxa uu noqonayaa un markaysaa kala bar inay tahay oo hadduu yahay wax lix bilood oo kale ku go-a wuxuu noqonayaa saddex bilood haddii markaa biyaha cirkoo kale lagu waraabinayay saddexda bilooda kalena yani lagu waraabinayay kulfada iyo dhibaatada waxay noqonaysaa iyadana sidaas in la-eg in loosii kala baro sidaas in la-eg in loosii kala baro ayay markaa noqonaysa xadiiska marka waxa weeye daahirkiisa haddaba haddaynu eegno waxa uu xadiiska daahirkiisa u eg yahay in waxa weeye caam uu ku yahay oo waxaa arlada markaysa waxaa markaa yani zarca ee ka baxay dhammaantood in markaa intaa laga bixinayo ha yaraadaan ama ha badnaadaan laakiin waa caam waxa khasisay xadiiskii hore laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa yani waxa weye wixii markaa shan awrar ka yar yani sadaqa kama waajibto axaadiista inoo sheegaysa axaadiistaasi waa khaas xadiiskanna waa caam cumuumka xadiiskan waa la khasisay oo markaa xadiiskaa hore khasisay takhsiisaad kale qudhoodu waa galeen oo waxyaalo kaloo laga reebayna waa jiraan casariyan ereyga ah waxa marka ay tahay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa haddii gacan oo kale iyo waxyaala markaa loo sameeyo oo markaysa waxa markaa sidaa lagu waraabiyo laakiin waxa markaa la waayo marka waa lagu turunturoonayaa bay markaa yidhaahdeen meelahaas godaalkee la sameeyey laakiin waxaa ka fiican marka in la yidhaahdo waxa weeye xididkiisa hadduu ku cabo liannahu yatahajamu cala almaa fayatacaharu calayh waayo marka wuxuu ka dhigan yahay sidii mid markaa biyihii weeraraya oo dabeedna biyihii markaa korka kaga dhacaya sidaasoo kale ayuu ka dhigan yahay sidaasaa marka waxa weeye casariyan loo yidhi yacni nadxigu rushada ayaa la yidhaahdaa waxaa laga tilmaamayaa yani marka wixii la waraabiyo waxa weeye ama ha lagu waraabiyo gaadiid ama gacan ha lagu waraabiye ayaa looga jeedaa taas iyadaabaa laga tilmaamaya baclanna iyaduna waa caynka cayn leeg waa inuu xididkiisa ku cabayo xididkiisa inuu ku cabayo oo dhirtu hadday waaweynaato yacni biyo in lagu shubo waxba uma baahna yacni xididkaa marka hoosu aroorayo dhulka markaisaga wuxuu gaadhayaa meesha biyaha markaa leh ayuu markaa gaadhaya markaa dabeedna halkaas ayuu ka cabaya waa marka taasina u weynaado weyi sawaani erayga la yidhahdo jamcu saaniyatin weeye yani sanaaguna waxa weye waa rifcada iyo koraynta ayaa la yidhahdaa bashir hadihi lummata birifcati wasanaa waa kii xadiiskii ku soo arooray marka waxa weeye waxaa markaa laga qaatay sawaanida marka waxaa laga tilmaamayaa gaadiidka waxaana loogu magacaabay qaadista ay sare u qaadayaan biyaha biyihii baa la saarayaa biyihii bay qaadayaan qaadista ay qaadayaan daraaddeed baa loogu magacaabay markaa sawaani loogu magacaabay sidaas weeyaan والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب